Dowladda Kenya ayaa waxaa iyadu maalintii Sabtida qaaday barnaamij ay markaasi nabadeed oo ku isla markaana wacyigelin dhinaca ammaanka ah oo ololahaasi ay ka fulinaysay gobolka waqooyi bari ee dalkan iyadoo taasina ay jawaab u tahay xasaradaha ka ogan dalka Soomaaliya aan damaadka lahayn ololahaasi oo uu markaas furay daafuray madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kalonzo Musyooko ayaa magaalada Gaarisa sidoo kale kala qayb qaatay mas-uuliyiin sarsare oo xukuumadda ka tirsan iyadoo dadkan aan looga wacyigelinayay arrimaha xasaasiga ah iyo ku lug lahaanshaha maleeshiyooyinka soomaalida markaasi iska soo horjeeda dalka soomaaliya ku herdamaya inay dhalintu gobolkaasi qayb ka noqoto xukuumadda ayaa markaasi waxay baadigoobaysaa inay xaqiijiso in ururka al-shabaab oo la rumaysan yahay inuu isagu xidhiiri leeyahay ururka xagjirka ee al-qaacida inuusan kasoo tallaabin xuduudda dalka soomaaliya oo uusan soo galin dalkan kenya halkaasi oo la sheegay inay suuragal noqon karto inuu markaasi maleeshiyaad ay ka qortaan bulshada ku dhaqan gobolka waqooyi ee markaasi dalkan ololahan ayaa markaasi bilowday xilli ay mas-uuliyiinta gobolkaasi waa hogaamiyaasha laga soo doorto gobolkaasi ay kulan ku lahaayeen guriga martida ee xukuumadda ee magaalada gaarisa ku yaallo halkaasoy dhammaan degmooyinka kala gadisan ee gobolku ay ka wadeen mas-uuliyiintooda barnaamij ay ku wacyigelinayaan culimada diinta xildhibaanada baarlamaanka iyo ururada bulshada rayidka iyo ururada haweenkaba ay markaasi isugu yimaadeen kaga arrinsanayeen xaaladaha qallafsan ee ka taagan dalka soomaaliya si aysan saameyn ugu yeelan lahayna gobolkaasi ay kasoo jeedaan madaxweyne ku-xigeenka dalka master musyako ayaa isna ku celiyey oraahda ah in aysan kenya ay marnabo ciidan u diri doonin dalka soomaaliya balse uu xaqiijiyey in xuduudda kenya ay markaasi la adkayn doono si laysaga difaaco weerar suuragal ah oo kaga yimaada dagaalka dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee soomaaliya kulankaasi ayaa waxaa sidoo kale ka soo qaybgalay wasiirka gaashaandhigga dalka yuusuf xaaji wasiirka ammaanka gudaha dalkani brofesor george saitoti wasiirka horumarinta gobolada waqooyi dalka moxamed cilmi iyo wasiire ku-xigeenna iyo weliba mudanayaal dhammaantood ka soo jeeda gobolka waqooyi bari intii uu socday kulankaasi ayaa hogaamiyaashu waxaay isla soo gabagabeeyeen isla garteen in waxa ka dhacay dalka soomaaliya aysan ahayn arrin diineed oo diin ku salaysan balse ay tahay ideolojiyad ama fikradda ajinabi oo shisheeye taasoo la doonayo in markaasi duusha laga saaro dadka soomaalida iyagoo markaasi sheegay in sidoo kalena fikraddaasi ama ideolojiyadaasi lasoo gelin doono dalkan kenya isagoo aad ugu celcelinayay kuna adkaynaya muhiimadda ay leedahay ammaanka iyo nabadgelyadu ee u leedahay horumarka qarankan ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalkani waxa uu ugu baaqay dhallinyarada ee gobolka waqooyi bari ka soo jeeda inay markaasi ku lug yeeshaan barnaamijka lagu kaabayo dhaqaalahooda ee loo yaqaano kazi kiwa vijana hindisahaas oo ah mid la doonayo in dhalintu dalku ay noqoto mid isku filnaansho gaadhaan waxaana uu ku booriyey cid walba inay markaasi iska ilaaliso ay ka digtoonaato iskuday kasta oo la doonayo in ay naftooda lagu inay markaasi ka mid noqdaan qalalaasaha ka ogan dalka soomaaliya waxaa soo muuqanaya toddobaadyadan walaac laga qabo oo la xidhiira in markaasi kooxaha al-shabaab ay dhaqdhaqaaqooda uu sii kordhayo gaar ahaan deegaamada ku dhow xuduudda dalkani uu la wadaago dalka soomaaliya waxaa sidoo kale la sheegaa oraahyo odhanaya in ay kooxahaas maleeshiyooyinka soomaalidu ay inta badan ka qortaan dhallinyarada gobolka waqooyi bari ee dalkan kenya iyo weliba qaybo ka mid a magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ee magaalada tan nairobi horaantii sanadkan ayuunbay ahayd markii maleeshiyooyin markaasi soomaali ah ay ka afduubteen laba haweeneyd oo talyaaniga ka soo jeeday oo soorooyin ahaa meel ku dhow xuduudda dalka soomaaliya uu dalkani la wadaago isku soo wada duubay mashruuca uu madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba wasiirada doorka iyo mudanayaasha ka soo jeeda gobolkaasi ay toddobaadyadan ka wadeen gobolka waqooyi bari ma kuula muuqdaa mid markaasi wakhtigiisii yimi oo xilligii ku habboonaa mise waxau noqon karaa inuu soo dibdhacay ta kaleeto maku muuqataa inay markaasi da'yarta gobolku ay qeybba ka yihiin xasaradaha ka ogan dalka soomaaliya eber toddoba labaatan iyo lix lixdan ko afartan iyo afar afartan iyo afar ayaa fikirka kusoo dhiiban kartaa maalintii tallaadadii aynu soo dhaafnay ayaa madaxweynaha dalkani madaxweyne kibaki waxa uu ku eedeeyey kooxaha soomaalida ee kacdoonka ka wada si xawli a ugu soo qulquliyaan hubka dalkan kenya kenyana waxa ay dhinaceedu ballan qaaday inay markaasi xoojin doonto xuduudda ay la wadaagto dalka soomaaliya iyadoo ay ka dhaceen gees gobolka waqooyi ee dalkani dhowr afduub oo kala dambeeyey oo loo geystay dad ajinabi ah oo ka howlgalaya gobolkaasi ammaanka dalkani ayaa markaasi ah mid aada looga arrinsanaya ayaamahan dambe iyadoo la doonaya in markaasi la joojiyo maleeshiyooyinka inta badan ka soo jiira xuduudda ee ka qafaasha dadka ajinadiga ah iyadoo u dambeysay toddobaadkii tagay dad mas-uuliyiina ka dhinaca hay-adaha gargaarka u shaqaynaya magaalada mandheera laga qafaashay tallaabada ugu weyn ee soo wajahaysa xukuumaddan ayaa ah markaasi dhinaca deegaanka ee dadka gaar ahaan deegaanka ku tirsan xuduudda soomaaliya iyo kenya udhexaysa oo ay xukuumaddu markaasi sheegtay inta badan in ay isku beel yihiin beelaha dhinaca kale ee soomaaliya ku sugan oo inta badan ba aan la kala saari karin cidda markaasi al-shabaab iyo cidda aan ahayn xukuumadda ayaa iyadu markaasi waxay wadaa dadaal ay ku doonayso ay taageero kaga raadinayso ay taageero ugu raadinayso sidii hindisaha nabadeed ee dalka soomaalida loo u hirgelin lahaa iyadoo markaasi xukuumaddu ay sidoo kale tulisha ay ku wacyigelinayso dadka soomaalida ee ku dhaqan dalkani rofesor george saitoti wasiirka ammaanka gudaha dalkani iyo wasiirka gaashaandhigga dalkani yuusuf xaaji ayaa iyagu markaasi ka dalbaday hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari in ay xaqiijiyaan in dhallinta deegaamadoodu aan lagu qalqaalin in ay ka mid noqdaan dagaalada ka socda dalka dariska la ee soomaaliya rofesor saitoti waxa uu sheegay managu ma faragelinayno ayuu yidhahday ammaanka arrimaha dalka soomaaliya gudihiisa mana doonayno ayuu yidhahday inaan ku lug lahaano arrimahaasi ee soomaalida dhinaca kaleeto wasiirka gaashaandhigga dalkani yuusuf xaaji ayaa isna uga digay dhallinta in ay markaasi ay la sheekaystaan ama lagu qalqaaliyada oo lagu khiyaameeyo inay ku soo biiraan dagaalada ka oogan dalka soomaaliya isagoo xaqiijiyey in kenya ay awooddo inay difaacdo dee dhulkeeda oo ay markaasi dhulka ay umada dhulkeeda ay difaacan karto islamarkaana aysan jirin ayuu yidhahdee cid ka soo tallaabi karta xuduudda mudanayaasha iyagu markaasi kulankaasi ka qayb galay ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalkani faarax macalin wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha aadan barre ducaale mudanaha lagu magacaabo johnston maduma aadam kaynaan oo isna xildhibaanka laga soo doorto galbeedka wajeera maxamed cabdi afe oo xubin isaguna xildhibaan lasoo magacaabay ah maxamed gubow oo isna ka mid ah xildhibaanada dalka gobolka laga soo doorto iyo simon lisirma oo isna ah xildhibaan iyo weliba sidoo kaleeto safiya cabdi nuur moxamed maxamuud maxamuud maxamed si aadan sugow iyo weliba maxamed xuseen oo dhammaantood markaasi ka mid ah golaha baarlamaanka dalkani iyo weliba wasiir ku-xigeenna intaba isugu jira ayaa ka mid ahaa iyagu mas-uuliyiintii ka qayb galay kulankaasi ka dhacay magaalada gaarisa maalintii sabtidii aynu soo dhaafnay aragtidaada kaga aadan kulankaasi iyo sida kula muuqataba socdaalka madaxweyne ku-xigeenka iyo arrinta la xidhiidha in dhalinta gobolka waqooyi bari ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka ogan dalalka soomaaliya ama ay ka mid noqon karaanba eber toddoba labaatan iyo lix lixdan ko afartan iyo afar afartan iyo afar aragtidaada kusoo dhiibo hagaag dhegeystayaasha wada naga dhegeysanayeen iminkana aynu dhinaca telefoonada dhegeystayaasha khad ku jira aan u baaqo damacsan fikirkooda ina dhegeysan hallo frontiya hallo front galab wanaagsan maxamed cali cilmi waa garta magacaaga halka naga soo wacayso waa daanbire kala soo laxaafadiis haye daambire kusoo dhawo barnaamijka fikirkaaga
horta aad baa ugu soo dhawaa barnaamijka haddii aan u guda galo barnaamijka horta waxaan dhihi lahaa waxay had waa la soo baahan horta wacyigelinta oo ku tegay amba safarada oo ku tegay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya midda kalena waxay tahay horta in la baraarujiyo dhalinyarada keliya ee nooistan horta maba ahan baa qabaa laakiin waxaa habboonay in dhalinyarada ku nool amba dadka usoo dharakacaan xerooyinka jooga wadanka aan kuwa u dhashay kuwaan u dhalanba waa in la wacyigeliyaa ee laga wacyigeliyaa dhibaatooyinka dalka soomaaliya ka jira horta anaga kaasi nasiib daran horta maadaama dhalinyarada kan ee ku nool haddii aynu nahay ku nool dalka kenya sababta haddii anaga ku noolaa dalkeena labaadu noo yahay marka taas dhib male ka guriba ka dhawaanay anaga tan kana nolo digana lamid tahay oo waa waada simanahay ana waxaa uga baaqi lahaa dhalinyarada dowladda kenya waxaa ku habban si walba ha u farageliso in soomaaliya dhibaato kastoo ka jirta haddii nabad noqoto waxaala guriga diriskaaga haddii colaad ku jirto kaagana uma nabadgelayo marka aniga waxaan dhihi lahaa dhan walba ha noqoto fargelaha ka dhaafto amba ha geliso dhan walba ha noqoto dalka kenya waxaa u mas-uuliyiinteeda si oo si dadban amba si toosaba se u garab qaadan lahayd dowladda midnimada qaran hadda ay taagan madaxweynaha saacadan madaxweyne sheekh hilib madaxweynaha ka yahay inay garab ku siisaa in si ammaanka loo soo celiyo xabsooyinka dalka soomaaliya ka jiro ay uga badbaadansayna qayb uga qaadan horta ma garata maxamed waa gartay waa mahadsantahay dandiro su-aal aan ku weydiiyo maadaama aad nin dhalinyaro tahay arrimahanoo aad ugu dhundaloola dowladda kenya waxay walaac ka qabtaa in kooxaha xag jirka soomaaliya ka dagaalama ay inta badan lagu eedeeyo inay markaasi dhalinyaro ka qortaan gobolka waqooyi bari iyo weliba qaybo ka mida nairobi gaar ahaan xaafadda isliye arrimahaasi walaaca makuu muuqdaa maya mid jira horta waa jira horta aada u mahadsan tahay dowladda kenya laakiin waxaa dhalinyarada aad ka walaacaysa nimanka sameynaya aba nimanka waxyaalaha baraarujinaya ee dhiiragelinaya dowladda kenya waa ognahay waana waxna kama qabato galooba iskaag marka meelaha lagu qabtaa muxaadooyin dowladda waxaa ooga sheegaa muxaaramku waa baxiyiin marka ani waxaan qabaa gaadida iyada ka timid dowladda xaggeeda ka yimid horta taas beesuwan ay ku dhacdato ma dhalat horta haddii dowladda mar hore xaji lahayd walaacan dhalinyarada la baraarujinaha amba la dheelaha ma dhahan hadda waxaa jirta dee maanta si xaqiiqa laga hadlo wadooyinka maga xaafadiisa ku yaala maalmaha maalmaha lagu muxaadarooyin dowladda wax looga sheego wax la jihaadka lagu cadeeyo marka aada waxuma naftigeeda dowladina taas iyada naftigeeda wax ka qabanaysa taas naftigeeda ma garat dhalinyarada walba dardaarmi lahaa meel kasta ay joogaan oo soomaali ah waxaa kala waa waxa ka socda magaalada muqdisho ma ahan diin amba kitaab la difaacayo yaani la tirin jima meesha ma taalo jima hadee meesha taalo asagaa ilmihiisa iyo reerkiisa inta geeyo jannada ku raadi lahay marka waxaan dhihi lahaa yaani la tirin oo qalbigina laga xadin oo maxaa caalamnimo ay qaadin oo dhaqaalanimo yaani lagu sirin marka meesha jina ma taale allah inta ka baqaan dadkaas dhalinyaradana hasoo ha adkeysato waxayr baa u dhiman marka ana barkaanila dhalinyarada kane ku nool magaalada xaafadda isle waa mahadsan tahay daandure aad bu mahadsan dhegeystahaasi dhegeysto kaloo qad ku jira aan u baaqusana damacsan fikirkiisa inuu ka dhibto xubinta adoodda barnaamijka basaadka eber toddoba labaatan iyo lix lixdanku afartan iyo afar afartan iyo afar ayaadna kaga qayb qaadan kartaa xubinta adoodda barnaamijka basaadka waan galabta ku falanqeynayna socdaalkii madaxna ku-xigeenka iyo wafdigiisa ay ku tageen magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari alo frontier
السلام عليكم calaykum salaam magaca halka naga soo wacayso والله عندي دارك كاسو وعاون كلام ااد ان كنا العلم في كل معناه waa mahadsan tahay barnaamijkaad aad la socota fikirkaaga guda gal barnaamijka waan la socdaa waan soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo barnaamijyada ay qaadayaan dowladda waa gartay dowladda horta amniga wax muhiim ah waa gartay waxaadna moodaa in mararka qaar ay dowladdu fursad dowladda ka bilaashay biyo ku aruurayso waa gartay laba siyaasaday is qabtaan dadkay soconayaan waa gartay saytoti yuusuf xaji aa lagu eedeynaa le amniga waxba kama qaban kara waa gartay
marka muhiimadda horta waxaa waaye mudanayaasha iyo siyaasiyiinta in ay dowladda wax ka qabtaan waa gartay amniga kuwaas ayaa macnaha sababa haddii yuusuf xaji saytoti aan lala qaban waxba ma qaban karaan waa gartay dowladda dadka macnaha sharciga ayay macnaha ka macnaha ka cawanayaan waa gartay
qof sharciga hadduu ka cawanaya macnaha askarta si walba haddii ay u garaacdo waxba kama qaadi karto waa gartay xiligeeda ambiru dheelaha hadaa ka xadda ku xoog badanta maanta dhan kudabaweyna ku dhagaxaynaya waa gartay dib u heshiisiin iyo waxaan loo baahan yahay cadaalad waa gartay dadka markay cadaalad helaan rabshada way dhamaanaysa iyo colaad waa gartay midda gobolkeena markaan usoo noqdo haa
dowladdu haddii macnaha dadka gobolka ay macnaha faraha u gelisa ammaanka yidhaahdo idinka ka shaqeeya dowladda la shaqeeya waa muhiim waa gartay sidaas keliya ayuu ammaanka kusoo noqon karaa dowladda wax noqon karta dadkana ha ku daydaan deegaanka bura sida dadka dowladda ay ula shaqeeyaan ha la shaqeeyaan dowladooda waa gartay qof hadduu dambiilo ah oo dadka soo dhex galo muhiim waxaa in macnaha dadweynaha ay soo qabtaan dowladda diimaan waa gartay marka aad ay umahadsantahay waa mahadsantahay aad umahadsanya dhegeystaasi gaarista naga soo wacayay waa ku mahadsanya fikirkiisa dhegeysto kaloo qad ku jira aanu baaqo sugo dabacsan sidoo kale fikirkiisa inuu ka dhibto isla xubintaasi doodada barnaamijka basaaska aanu ku falanqeynayno halo frontier halo magaca galka naga soo wacayso
walaalada ayg waxaa la yidhahdaa cabdi kaasoo waxayaa nairobi waa gartay barnaamijka haddaad la socota hadda fikirkaaga
walaal arrinta horta nabad waa muhiim oo waxay u tahay dhammaan dadka ma garatay mid leen yimidya waa gartay waxaana u baahan tahay in la iska kaashado dowladdu waa dhinac bulshaduna waa dhinac kale waa gartay waxaan aniga aan ku talin lahaa in community pollution laga hirgeliyo wadanka kenya oo afartankii qoys oo kastada ay nabadgelyadooda iyaga dhexdooda sugaan booliska report siiyaan wixii dhibaatadoodana iyaga ay isku soo qabtaan waa gartay nabaduna nolosha ayay ka mid tahay waa sida garta dhalinyarada ku nool een, maxay ahayd gobolka bari ee kenya ha soomaaliya waa wadankeedu way burburtay dhallinyaradayadii heshiiska lagu sameeyey maskaxdoodii cid kala adeegsanaysa walaalahayda ku nool gobolka bari ee kenya waxaan ilaahay uga baryaaya horta wixii anaga nagu dhaca inaysan iyaga ku dhacin waa garta waqooyi bari baad ula jeedaa kasoo jignaadaanna aad baan maxay ahayse ugula talinayaa inay kasoo jignaadaan dhibka soomaaliya haysto waa intervention outside ah maskaxdii ilmaha yagii baa la isticmaalayaa Wa- al-shabaab waa wiilal yaryar oo mishiis lagu sameyn hayo waa gartay marka waxaan kula talinayaa qoladan een reer kenya oo walaalahaya ah anagu dalka iyo dadka iyo kuyaan ugu nimidba aad baan ugu mahadcelinaynaa waxyaaba yaryar way jiraan laakiin meynkaan ka eegayaa in maxay ahayd nabadgelyada laga wada qayb qaato dowladana la garab istaago dhalinyaradana aan ay ka feejignaadaan dhibka annaga nagu dhaca inaysan wadankooda ku dhicinin oo hooyooyinkooda iyo walaalahooda ayn gacantooda ku leynin waa mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay eh, gabadhaasi nairobi naga soo haysay iyo aragtideeda ayay taasi ahayd gaarisa kasa wacaya haye kusoo hore ugal barnaamijka haddaad la socotay gaarisa waa lasoo daxuule waa gartay
horta midda booqashada ma- ma- madax- madaxweyne ku-xigeenka waan soo leenaynaa waana mahadsanyihin laakiin waa soo dibacdo ma qoran rabo inuu maarta uu soo doodo maaragtay caafimaad maras waa gartay
midda iyada meesha siitow baan ku dhafaya midaan kala ha
ee dhalinyaradooda leeyahay markaysa may xagga xaggaa siitow ay dadka intuu hadalka may ee waa dad diinta si fiican u bartay halka iyana cidda hadda ka dagaalama haysa masana arrimahaa sidii hadda ka dambeysana dad diin ku dagaalamaya maaha waa gartay
oo ayada dhaween boqolkii waa desan cameyn
waa gartay midda kalena intii yare ka harsan iidana waa la wacyigelinaya marka sina aniga ma qaban marna inay dhalinyarada halka dhigta ugaarta ay waxdin ay soo dhaqdo marka adiguma qabtid dhalinyaro inay gobolka ka tagto xaggaa aado waayo sababta waxaan ugu kalin baan ku sheegaya waxa waaye nimaha halka dhigta dagaalamaya waxa u aada maray gaalo dadka waxaan ka jiraa nin muslim maaha oo dhikra ku baxay
waa mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay kusoo eh, صاحب مختار كيف قال لك والله haye mukhtaar kusoo dhawo barnaamijka fikirkaaga fikir kayga saaxiiba horta nimanka guddiga meesha adigu aa gor hore ka tahay midda xise waxaa waaye dhalinyarada waxaan ogeysiinayaa wejiga maanta yaalla iyo wejiga ethoobiyaanka lagula dagaalaya waa laba wejiba kale ah si hore in maaragtay loo wada gurmado oo soomaalida dhulka laga dhexeeyo ethoobiyaanka oo ku jirto balse midda hadda maanta taale waa so- laba soomaali ah dagaalaysa oo labada muslimiin ah dhalinyarada horta waxaan dhihi lahaa meeshaas ha ku qaldamina oo maaragta ha ku halaagsamina wax oo maaragtay jihaad meesha loo socdo ma jireen tan xigta dowladda kenya haddaan usoo noqdo waxaa waaye meesha dhalinyarada qaar waxaa ku salifahaysa baagamuudinimo waa gartay nin jir jir oo meel iska fadhiyo oo waxaan qarsa lahaa haddii la yidhaaha war al-shabaab aa lacag ku haysana mari ha wuu dhaqaaqayaa laakiin dhimasha ka horeysa soo maaha ilan eh, meesha beer la qodi maayo mashiin uma jeedo dhalinyaro waxaa la yidhi intay intay tala ka booday intay gees ka booday tala ka boodaa waa gartay marka dhimashada umaba jeedaba dhalinyarada waxay arkaysaa dhaqaalaha ka dambeeya waa gartay marka dhaqaalaha al-shabaab dhaqaalo way hayaan balse dhibka ka dambeeya uma jeedaan dhalinyaradan marka waxaad leedahay haddii mashaariic ee dhaqaale iyo shaqo iyo loo sameeyo ardayda dhalinta gobolka en, wa- way ka mashquuli lahayn arrimahaas sidaad dooran way ka kartaa mashquuli lahaayeen oo arrimaha haddii faraha loo geliyey maba soo tabeen wadanka xadiisaba lagama gudbeen waa gartay dirjirnima ku kalifaysa dadka horta badi wax arrintaa reeaxaad ka gudbayaan waa gartay maxaa xukuumadda marka hadda la gudboono si ay arrimahaasi looga badbaado ee kolley meesha dad dhalinyaro ahaa jire waa la ogyahay meesha abaara ah jire baagamuudinimo xunaa jirta nin iska fadhiya gidaar oo maanta dhan qoraxda ugu soo baxday ugu dhacda ha haddii la yidhaaha shaqaa meeshan ku taalo oo intaas soo boqolo doolar lagu siinaya Ha.
waa dhaqaaqaya horta joogi maayo maxamed cali runta si sheegne waa gartay marka dadka mas-uulka waxaa muhiimada saaran ah in meesha ay hadal u aadaan maahe waa in maaragtay dhalinyaradii wacyigelin iyo sidii shaqooyin looga aduuli lahaa iyo waxyaaba noocan loo asaas waa mahadsan tahay mukhtaar oo aad baa mahadsan tahay eh, fikirkaaga iyo aragtidaadaba
waa mahadsan taadaa mudan السلام عليكم calaykum salaam magaca halka naga soo wacaysa marka hore dabcan muurtagaa iskaa soo wacaysiiyaan waa gartay barnaamijka haddaad la socotay fikirkaaga run ahaantii malaha unbaan u qabaa aniga madhahaayo way horinayaan waa gartay balse soomaaliyadaa dhiban oo dagaalo ka taagan yihiin warsan waxaa la waa gartay laakiin xukuumadda kenya waxay ka walacsan tahay in ay go- dhalinta gobolka camal la-aan darteed ay ku kaliftay inay aadaan ama ku biiraan kooxaha soomaalida isdilaya arrintaa ma jirtaa maya ilamaha aniga waa gartay maxaa marka xukuumadda islaad walaaca uu ku dhaliyo waad arkaysa mas-uuliyiintii faraha badnaa satidii gaarabta isugu timi run ahaantii malahale ka tahan u malay aniga waa malahan bay eegeen baad islaada ahaa waa maasan tahay aad u maasan tahay gabadha gaarabta naga soo wacaysa iyo arag halo magaca galka naga soo wacayso magacay waxaa yidhahdaa m aadan waa gartay barnaamijka daa la socotay xaggee naga soo wacaysa marka hore si fiican waa la socda waa dhegeysanahay inkastoo networka uu gabaahay wadadaan soo saaranahay waxaan kasoo socda xeryaanada laakitumi waa gartay barnaamijka waa- waad la socotay fikirkaaga hadda ha ha ku saabsan dhalinyarada noodistan haa aniga waxaan tala ku jeedin lahaa dhalinyarada soomaalida oo walaalaheena reer nordistan inay dejiyaan arrimaha soomaaliya ay ka gaabsadaan mustaqbalkooda ay ilaaliyaan iyo diintooda ay ku dadaalaan waxbarashadooda because soomaali aniga ah waa labaatan gartay sana ayaan magaaladan joogaa Wa- wadankan kenya waxaan kasoo codonayna waxaa waaye fidmada ka taagan iyo shicibka la baabiya iyo isqabiileysiga waa gartay ani waxaan ku aanin lahaa shaqo la-aan dhibaato ma lahan waa gartay booska shaqa la-aanta inay ku bedeshaan waxbarasho waa gartay waxbarashada hadday ciriiri ku noqoto wadanka wuxuu leeyahay facility ah free primary education waa gartay inay waxbarasho noqdaan waalidiintana waxaa u sheegin lahaa ilmahooda inay waaniyaan la sheekaystaan waxaanay ka waaniyaan waa gartay laakiin dhinacii mabaadiida diinta loogu soo gabadaa marka dhalinta la programinayo wax la maskaxdooda laga bedelay arrintaa ka waran qofka haddii la yidhahdo jannadii baa halkan kasoo dhawaatay jannada qof bini aadan ma haayo qofna janno ma tilmaami karo waa gartay jannadana camal ayaa lagu tagaa waa gartay camalkana waxaa waaye qofka horta marka hore inuu asaga isnidaamiyo ilaahay iska cabsada istoosiyo Waa gartay.
amirkiisa toosiyo adigoo aan toosnayn janno laga heli kartid waalidkaana aadan u wanaagsanayn iyo familkaaga waa gartay marka aniga waxaan dhihi lahaa jannada waxay ku hoos jirtaa waalidkaaga especially hooyadaada waa gartay labadooda dhexdooda marka la joog waalidkaaga familkaaga la joog mustaqbalkaaga ka fakar wadan gubtay oo lasii gubaayo oo ama qolo sheeganaysa inay islaamiyi yihiin qolana qolo gaaleynaysa qolada kalena ay gaaleynaysa ku dhex baabiine haa waxaasiin kenyan citizen dad kenyaan baasiin dalkiina ka fakara dadkiina ka fakara gobolkiina ka fakara mustaqbalkiisa iyo horumarkiisa iyo inaad ku dadaashaan cibaadada ilaahay manaad kamid tihiin dad soomaali aad soomaali ma tihiin qabiil ahaan soomaali waatiin laakiin dhalasho dad kenyaan ayaa tihiin marka anigu waxaan dhihi lahaa mustaqbalkiina ha ku cayaarina arrimaha soomaaliya iska ilaala Waa mahadsantahay.
ilaalo oo isbaabiyey waa maadsanta magacayga waa maxamed xasan idinka soo wacayaa iflii waa gartay maxamed hore u galab fikirkaaga haddaad barnaamijka dhagaysanaysay aniga dhab ahaantii waxaa qaba dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan haddii ay joogaan nairobi iyo haddii ay joogaan wadamo kaleetaba macnaha in danahooda ay ka tashadaan waa gartay
dhegmay salaf useynin dhinaca iyo waxa ka socda wadanka soomaaliya
waa gartay oo sii burburayo waa gartay
aniga fikerkeyga waa intaa ma garata waa maadsantahay aad buu mahadsan yahay maxamed oo nairobi naga soo waciyey asalaamu calaykum calaykum asalaam magaca halkan naga soo wacayso walaalo waa shariif modikari kaas wacay ay sharif barnaamijka waad dhagaysanaysay fikirkaaga hadda hadba waan dhegeysanaa kowda waa gartay
dhalinyarada horta waxaan ku wacyigelin lahaa usheegi lahaa haa
ilaahay inay ka yaabaan oo ma aragtay wadankooda ay nabadda waxay joogaan ay joogaan waa gartay
waxaan dhibaato ka taagan tahay oo annaga ma aragtay aan dhibkiisa aan haddii leedahay murug naga hayso haa
inay haddana ay ma aragtay ay loo ma aragtay haddii ilaahay yidhahda ay u kacaan oo haddana meeshaas ay ma aragtay ay dhib inay kala kulmaanba laga yaabo waa gartay
oo ma fiicno waa gartay
marka walaalow dhalinyarada waxaan u sheegayaa wadankooda yaa dhaqana haddii ilaah yara ilaahay baa siin karaa marka wadankooda ha joogaan dhali- dhalinyarada waa maasan tahay Eh, laakiin eh, shariifow madhikaare baad joogtaa ma aaminsan tahay fikirkan odhanayada dhalinyarada gobolku waxa ay camal la-aan darteed u galaan eh, kooxaha soomaalida isdilay dar ay ka- ku biiraan ma jirta arrintaasi
arrinta ayada ana ilama jirto waa un wax un dadka aan reer galbeedka iska wataan waa maasan tahay eh, shariif oo oo madhikaare naga soo wacay iyo magaca galka naga soo wacayso maxamed oo gaarisa jooga hay maxamed barnaamijka daa la socota fikirkaaga waxaan dhalinyarada ka wataan lahaa inay wadankooda joogaan haddii meelaha ayaada waa gartay laakiin arrintu ma ma tuhun baa mise waa- waaba jirtaaba maadaama aad adigu xaruntii gobolkaad ku sugan tahay naga soo wacayso gaarisa haa tuhun maaha wax waa jirtaa dee beriga hata maxaakiimta hata waa sii aadayeen waa gartay maxaa ku kalifaya markaa inta badan oo aad markaad dhegadhegaysay eegtay waxaa ku kalifay waxaa weeye dee dadka dee oo meesha ka dagaalamaya dadka kula talinayaan inay dhahaan jihaada jira jihaad dinina ma jiro waxaana diin u baahan waa garta jihaadka qofka loogu baaqay ama qof shaqeeye oo iskuul dhiga ama macalin ama meel un ka shaqeeya mise waa qof bilaa shaqo camal la-aan hayso waa waa dhalinyarta wadanka dhexdiisa wax ka daran waa garta marka oo aan shaqo haynin miyaa ula jeedaa haa waxaan shaqayna dali shaqaaya dowladda meesha ma waaye dal waqtigiisa kuma dhuminayo waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay maxamed oo gaarista naga soo waciyay fikirkiisa waa ku mahadsan yahay salaam calaykum calaykum salaam magaca galka naga soo wacayso
ciise wajaal joogowaram waa garta ciise fikirkaaga hore u dhiibo fikirkii hore dalidiisa dhalinyarada waxa weeye maxasiinta waa ka qayb qaataan al-shabaabna hadda wayba ku jiraanba waa garta marka een maxaa ku kalifay inta badan
waxaan ku kalifay walaal hadhinaxda lagu qaniyo waxaa la dhahaa ku dhaabaa suufinaysa waa garta
marka hadda waxaa laleeyahay dhulka jihaad baa ka jira baa laleeyahay doolara lasiina waxaas baa la dhahaa oo dadka dhalinyarta ah, afka loo jiriya waa garta marka dana dhaqaale aawadeed bay u aadaan baad leedahay
haa walaal waana mahadsan tahay waa mahadsantay aada u mahadsan dhegeystaha soo jeer naga soo waciye fikirkiisa
alo magaca galka naga soo wacayso
abu wajeer maxamed alcani waa garta maxamed ku soo dhawo barnaamijka fikirkaaga zaashii maarna wax ka jiraan warta waxaan raa waa garta
marka dhalinyarada waxaa waaye dhalinyarada isaga dhegdegda foofoo bogta maaragtay jirbiha weyso heshiis university bog waa garta
marka ninna hadduu dhib wato meesha wax keenay usiidi waa garta
dhalinyarada marka darasa ku dhaqantay inay usiidin maaragtay soomaaliya waa garta inta badan markaa yaa maxaa ku kalifamay iyagaa iska aadamisa dad baa u yimaada
maya waxaa waaye ilka iska ilka aaday wiil imaana ma jirto iyaga markaa iska aada meesha u- ka soomaaliya u gud- u tallaaba
aa waxaa waxaa yeelay maaragtay dhib qabsin marka shaqana ku yahay darbi uu iska fadhiya ha
oo shaqada u samaysanin si maaragtay isjii u gubay waa garta xukuumadda kenya haddaba eh, si arrimahaas looga badbaado maxaa la gudboono hadda ay ku habboon inay samayso dowladda kenya soo maha ha dhalinyarada inay shaqajeliso oo maaragtay xisbooda ay siisa wadankay maaragtay ay ku dhisheen wadankay maaragtay ay ku waxbarteen ay shaqo u yeeshaan rabaan dowladda waa mahadsan tahay aada umahadsanya dhegeystahaasi wajeer naga soo wacayay ayaa fikirkiisa eber toddoba labaatan iyo lix lixdan iyo kuwa afartan iyo afar afartan iyo afar ayaadna naga soo wici kartaa si aad aragtidaada uga dhiibato xubinta dooda bir asalaamu calaykum calaykum salaam magaca galka naga soo wacayso waa shariif oo garis joog hay shariif aroogal fikirkaaga horta dhalinyarada waxaan waa la sheega laakiin waxaad aan arrinka aan ogsoonay maaha kowdhi waa gar waa la iska she- waxaa la iska sheeg sheego waaye marka laakiin dhalinyarada haddayba kulley jirto waxaa fiican dhalinyarada waxaan ku waanin lahaa inay wadankooda iska joogaan waa garta wadankooda laakiin nabad bay ku haystaan eh, waad aragtaa webdi dhan oo xukuumaddii baa meesha yimaado madaxweyne ku-xigeenkii warkacayo sheeg sheeg arrintu waxaad moodaa inay soo dhaafta hadda ma hadda weli hadda kulley ana hadda laf ahaantayda weli hadda ma arkan dhalinyaro socodtii hadda waxaan ogsoonay horta kulley ma jirto kowdhi laakiin warkeeda waa waa un la sheeg sheegi jiray ilaa waagii maxaakiimta ay ka dagaalayeen meesha iyo ilaa hadda kulley waa la sheeg sheega kulley hadda wixii ka jirna hadda ma ogin oo ma arkaa haddee wax hadda la sheegay kulley waxan baa ka jira waa garta waayahay en, eh, maxaa markaa dhalintaad ku wacyigelin lahayd ku dhegaysanaysa galabta dhalinyarta waxaan ku waxa jira horta meesha wax jihaad oo ku jira male maxaa yeele laba dagaaltameesa waa laba muslim haddii hadda xagga jia- jihaad ay u fahmaan oo ay leeyihiin jihaaddan ka qaybgeeda wax hadda jihaad oo meesha ka jira male shaqana hadda maba taalo waa meesha laga soo cararayo dadka ku dhashee baa kasoo cararaya wax hadda maanta shaqo oo laga helayo ma jirto gaaji iyo dhib iyo rafaad baa laga sheegaya marka wadankoodii ay ku dhasheen oo ku waxbarteen inay iska joogaan oo nabad bay ku haystaan nabad shayga nabadda leeyahay wax ka macaama male nabadda wax kas ugu macaan marka kolley waxay la tahay inay maarata ay waxa iska daayaan hadda kolley ninkii ay niyadda ugu jirto shariifa dooda odhanaysa ka war camal la-aan darteed baa noo geynaysa dadka haddayba jiraan dadtaa ku dooda ka waran wax camal la-aan horta oo jira male camal waxaa waaye nin walbo maarata haddii qoryaha qoryaha soo guro hadduu doonto nin walbo maarata meel uu ku shaqeeyo wuu tuuran yahay wadanka nabad baa ka jirtaa hadduu beer fasho hadduu qory uu soo gurto hadduu kareeto ku xamaasho hadduu gaari gacan ku xamaasho adduunka shaqo waa buux marka waxaa waaye nin walbo boqol kishino uu soo shaqeysay labaatan kishino maanta uu soo yeelo keliya waa nabad yaa ku daafay waa mahadsantahay shariifo gaarista naga soo wacay aad baad marka mahadsantahay aniga waxaa leeyahay dhalinyarada maarata inay isdejiyaan oo waxaas ay iska daayaan wadankooda wuu macaan yahay waa nabad baa taala waa meesha ku dhasheen inuu kii shaqo sugaana shaqo uu ku sugo kii kalma maarata uu meelaha maarata iska joogo waa mahadsantahay shariif mar labaad barqad baa la yidhaaha waxaan joogaa nairobi waa garta barkadoo barnaamijka aad dhegaysanaysa fikirkaaga hadda walaal waxaa way fikirkayga horta ani nin cumay oo da'weyn baan ahay boqol sana waxaa iga hartee sanad waxaan oo kalena waxaan dharki jirna ma aha waxaa weeye dhallinyarada sida runta ee, ee, ee, waqooyi bari joogaan ee, soomaaliya aad bay ugu biireen maxaasna waxaa weeye waa rayadare iyo odayaashii dadka qaba wiilasha dhaleen oon waxyagelinaynin midda kale madaxweyne ku-xigeenka hadda noo- noociisan uu tagay gaaris uu tagay waxaan u malaynaya aad buu oga jala weye waa garta wuu kadib dhacay wuu ka dib dhacay waa arrin horay u ficleeday ahayd marka walaalahayga iyo wiilashannada waxaan ku waayay wadan nabad bay joogaan meel aan laga hurdaynin oo laga harsanaynin waxba uma tarayso hadday umalaydeen jihaad lagu jadajari inay tahayna jihaad baa wax dhib iyo naar iyo xamaad ubay raadsanayaan maxaa waay ninka ay la dagaalamayaan waa oo dhan muslim oo masaajid ka soo baxay ayagana waa dad muslimiin ah marka waxaan ku waxyegelin lahaa inay waxa iska dhaafaan oo wadankooda ay joogaan nabad baa taala labaatanka shilida ay tabarwa u helaan baa deedaysa waa gartay waa ee ma dhinaca xukuumaddan iyada waanada aad talada ujeedin lahayd ma jirtaa dhinaca xukuumadda waxaa way wiilasha way rasaansan yihiin wiilashana way rasaansan qaas ahaan noocisan way rasaansan yihiin foonfo waxaad arkay derbiga iska fadhiyo dawladdana waxaan ka codsan lahaa inay wiilashaa shaqo u yeelaan ayagana ee waxan maaragtay meeshan ay u socdaan ay ka soo haraan oo ilaahay ay u baryaan inta meesha ku dhammaanaysa dadkii waddanka ku dhashaa ka soo xararaya waa maadsantahay aad ba mahadsantahay waanadaada iyo taladaada baad ku mahadsantahay fikirkaaga hay ajaab barkasa waay fikirkeyga ku aadan waxaa waaye soomaaliya waa meel goonays marka gobolka soo dirinaysa qala-aan bahisana ka jirta sidaa darteed dhalinyarada waxay moodayaan meji inay faa'iida leed waa gartay marka meeshu waa ololeysaa waad ba arkadahay dadkii kasoo qaxaya gobolkii ay soo buux dhaafeen oo qaxootigoodii marka maxaa is leedahay dhalinta u muuqday oo ay ku arkeen meesha waxay ku arkeen meja shaqalaan bahisan baa ka jirta marka waxay isleeyihin ma xagga faa'iida ka heshin mejan dollar baa la sasiin baa la sheegayaa oo saddex boqol leh waxaa la leeyahay dadku ku qoranaan ciidamada ha u noqonaysa yaa ku siinaan bay leeyihin al-shabaab waa gartay laakiin soomaad arag oo xeradan qaxootiga dhadhaab inay noqoto ta adduunka ugu weyn oo saddex boqol oo kun dad kor u dhaafay ay ku jiraan oo intuba xamar ka soo qaxay ha marka dhalintuna arki waayeen kuwaasi lacagta ay soo dhaafeen xagee iyaga markaa ka helayaan baa is leedahay kolley meel nabadgelyo ka jirin ma fiicnaba lacagteeda marka waxaa umalan taraxumun baa u geynaysaa waa gartay waayahay maxaa markaa la gudboon dhinaca xukuumadda maadaama aad sheegtay inay shaqa la-aan baahday ay ka jirto gobolkii ee inta badan duruufta ee dhalintu kalifayso xukuumadda waxaa uun la gudboon in maaragtay dhalinyaradan shaqagelin un loo siibiyo oo maaragtay sifa meesha ay u aadeen soo nin hadduu dhib qabo oo dhibkana ma fiirinayo waa maadsanta uga salaad ibrahim al wajeeran kaasa wacaya marka waxaa waye arrin arrinta al-shabaab xaggeeda qaadaya marka arrintaas waxaa waye shaqalaan awgeed hilaha looga kacaya soomaaliya dadka la sinaya waa gartay shaqo la-aan laakiin waa la- soo lama ma ma muuqato dagaalada iyo dhimashada ka muuqata muqdisho dadka ma arkaan miyaa taasi hala dhintadaa la rabo laakiin ku doolar ku faa'iida badan haddii ku daraysan ay kaa dhibi
ay cabdi kusoo dhawo barnaamijka aragtidaada socdaalkii madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa iyo arrimahaanu galabta ka hadlayno abu waxaan kuleeyahay horta tasax weyn isu kordhin mala waayo maxaan ku dhahay xildhibaanadii mashruuca dhalinyarta loo soo dayay maaragtay ay habsigaas u isticmaalaan oo corruption zaaid u baahansan maaragtay wadanka ka jira dhalinyarta markaas ay joogsanayeen corruptionkan indiyaalka hardaayeena marka lacagta adiga si fiican wadanka looaadgeliya lacagta loo kordhiyay inay joogsadaan dhalinyarta gaala rabo waa gartay embiyada ayaa xildhibaanada ayaad eedaysay maxaad ku eedeynaysaa cabdeyo bal dadka ku dhegaysanaya u sharax bal waxa aad ku eedeynaysaa oo aad xildhibaanada kuu muuqdo adigu ay ku lug leeyihiin waxay ku lug leeyihiin corruption aad iyo aad u weyn waayo lacagtii maaragtay rijaalka bortaalka waxaa loo isticmaalayaa xab qabiil iyo maaragtay xab siyaasadeed xildhibaanka wuxuu leeyahay meesha ani laga soo doortaana lacagta geyna maaragtay sida hadda gobolkan wajeer westa maaragtay ka dhacday camal lacagta waxay ahday meelaha maaragtay eldaad kila xilligaa marka dadkii kale waa waxlaanay goornakas ay ku istaagayeen laakiin mudanayaashu mashruucan iyaguma wataano xukuumadda ayaa wadata lacagtana c d f ma aha mudanayaashu inta badan waxaan u malaynaya inaysan maamulaynin xildhibaanka ayaa lama meesha ah xukaanaga aan u aragna marka wax weyn soo kordhinaya ilama aha kalonka maaragtay meesha aad imaaday maxaa yeelay nin dhaxood ka raawo ma ahaba ama la aaminsiya xortiisada waa gartay waaya hadda maxaa la gudboonsay arrimahan dhallinyaradan laga shakiye ee soomaaliya aaday wax dhantii loo badbaadiyo dhalintii gobolkana dhaqaale loogu sameeyo iyo camal sidee markaa xukuumadda maxaa la gudboon guud ahaanteed haddeer xilli corruptionka maaragtay indiyaalka iyo dawladda ay soobeli la cirib tira wax suurtagal ama doorashada la yidhaha wajeeran kaasoo ahaya waan la socdaa bu horta middan madaxweynaha ani faragelin maayo markuu rabo soo booqon karaa gobolka ma garat madaxweyne ku-xigeenka midda labaysa abu horta laba arrimaha laba aanu kala qaadno waxa security-ga ku faabsan midna raaciyadda iska security-ga ay dushooda tahay midna ciidamada ay dushooda tahay wixii soo hujuumo ciidamada ay dushooda tahay wixii information u baahana waxay dushooda tahay local councilors iyo rabshid eriyada midda labaysa ciidamada laleeyahay dushooda ayaa la qoray aniga ma aaminsan arrinta haddii ay jirto internetka kenya ayaa shaqo ku leh waxaana arrintaas laga baaray u baahan in laga baxaaro laga baaray saddex laab boqol oo qaxootiga saddex laab boqol oo kun oo qaxootiga oo dhulka la bedel ma annaga mas-uulka noqon karna ma majiibku waa maya marka arrimaha waa in la kala qaado oo dadkan securityga dadweynaha ayaa horta dhibka intuu soo gaaray waa dadweynaha waa gartay laakiin waxaa leeyahay kuwaasi xabadii wayba ka soo carareen oo gudihii kenya soo galeen laakiinse kuwo iyagu aan soomaaliyaba aragoo ku dhan dhalan oo waddankan u dhashay ayaa aadaya ayaa laga shakisan yahay taa ka waran aniga waa diidanahay arrintaa ayada kuwii ka makeey qaxootida laftooda ayaa maanta labaatan jir ah oo qori qaadi kara oo meel kasta mari kara taasna waxay u taallaa intelligence-ka kenya iyo u n h c r dadka ay diiwaangelinayeen dadkii in laga raadiyo security wax la dhaha wax ciyaara maaha dadweynaha iyo ciidamadana waa in la tusa oo dadka la heshiisiyo oo ciidamada laga dhigo dad ciidamo wiilashooda weeyaan waa gartay eh, marka adigu waxaad aaminsan tahay baa arrin fikirkan odhanaya xukuumaddu walaaca ka qabtay in dhalintii gobolka ay eh, ku biirayaan ururada xag jirka maba jirta ad leedahay absolutely absolutely lama heli karaan kuna nin kenya ku dhashay wiilkiisa aan u kacaaya soomaaliya ma jiro marka walaal arrin meelaan baadina meelaan u kicin in laga doondoono ma fiican waa mahadsan tahay rashiid oo jeer naga soo waxay aad baad umahadsan tahay fikirkaaga iyo asalaamu aragtida calaykum warahmatullah calaykum asalaam axmed waxaan soo jeeray waa barnaamijka maaragta waa la socda aniga waxaan aaminsanahay arrinta iyadoo la shaaco arrin jirta aad ay u jirtaan maxaa yeelay daryeerta gobolka waxay u geli dowladii shaqada u qabuwen si shaqada uma hayso marka soomaaliyana maanta sideeda filan tahay dhowr shaqa ayaa ka jirta waa gartay markaas shaqada ka jirta soomaaliya maxay tahay shaqada ka jirta waxaa weeye afar xisbi ayaa ka jirta oo maaragta mid kastaba asciidan u baahan yahay marka shaqadaas ayaa diyaar ah dhallinyartana insha allahu tacaala maaragtay de- dowladda kenya bay shaqa siinayso waqti dhow laba bilood kabacdi wax dhallinyaro oo shaqalaan ah oo maaragtay dal kenya joogayo ma laha marka laakiin soo dhimasho iyo in markaa xaaba ay noqdaan oo dab lagu shidan ma oo macnaheedu ma aha maya dib lagu wishinayo meel kasta maaragtay waktigaa wiii dhamaadeed dhimanaysaa marka insha allah inta shaqalaan joogleed waa doonaysaa saaba maqtada dib ugu soo noqdo dowladda markay meesha aadaysa waxaa waaye iska agsuma aadina waxaa jira ee, sirdoonka dowladda meel walba u joogaa laga bilaabo kolbiyo ilaa mandheera dhexdooda intaa sirdoona taxa dhallinyarada habka ay gudbaysa nin oo iska shacabki shacab xerin oo dhallinyarada ku dhex jiro oo maaragtay sheekada aan laga qarsanaynin baa adiga ku dhex fadhiya oo dowladda sirdoon u ah marka rag waxaa jira dowladda informationkaas horta ka dhaadhiciyo oo maaragtay dowladda iskama aadin meesha wax jira ayay horta dowladda meesha ku aadi oo dareenkii meesha waa ka muuqdaa waa gartay mar haddii ay ogaatay haddaba sidaan taad haddaan ku raaco ay dowladda ogaatay in waxaa jiraan tillaabada xigta ay qaadi karta maxay tahay tilaab- tilaabada xigta waa midda haddii aan fulahay horta midda ugu horeysa waa ayagaa ka daahay tan xigta marka waxaa waaye dhalinyarada laba qalbi in ay yeeshaan waay markaan xagga l- waxaa looga sheegay lacag oo maaragtay al-shabaab ay bixiso oo jihaad baad aadaysaan oo waxyaaba noocan in la dhexagga dhici karta intana haddii madaxdii gobolkii iyo macal dowladii oo isla jira ay aadeen oo dareenkii la dareemay waxaa haboon marka in dowladii ay maaragtay iyo dadweynihii iyo macal ee madaxdii dhulka laga soo doorto o dhan ay dhalinyaradii wada oo hadda si ciidanku aan ahayn u muuqato tirada loo furo oo oo mashruuca marka taasaa jirta ma ogiin ma aha ma jirta iyo wax lagu doodo meeshaan ma taala saacad علي إبراهيم وزير كل شيء قال لك قال يا رب أنا قعدنا يا رب الشقة ما تدورني أصحاب في وين محمد مشار ما قاعد يجري جهات حق حيكون أيام سما المهم مستحوذ البدلية جهات حق هاجرين اللي يجرها الناس لا تفتح ولا بغالة دولار ولا شيء ولا يعني يتحسن ويكون مركز الرجل ماشي الدعاء يؤذن يؤذن من حين هذا محول وحال لقد داعي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إن لم يكن شركا فقد كفر لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا في شرك كتجن شرك ذا الآن اللي كتجن منه قال لقد قالوا هذا من شعبيك كل هذه وش هالشنو اللي قال يا أحمد بن مركز منك خارج الجهاد وآذان وأنا من يبدأ فلنا حدي من اللي ينبذل كي يلقوا شيء المهربان كان تلقى إلا عن هيران شيء من على المغوليان عالم كودن على المغوليان عالم كان أسامنا على الدين كودن الإداسية مدى أقرن أيوة كان كان دولة بكيني نسلقا كلهم يسلقوا هو الرسول مالك كده قال لما كيني الزوجة دولة الحية هذا الرشة اللي راح برتيس الوجود برتيس لما تطلع سلقا وجدان وحقيقة كان دولة كيني waa mahadsanta cali ibraahim oo wajeer naga soo wacay ayuu kaasi afi aragtidiisa oo barnaamijka uu ka dhibanayay barnaamijkii basaasku halkan idaacadda fronti f m aad kala socotaan galab walba marka laga rabo maalmaha satida iyo axada waxaa halkan idinka soo jeedinay idin soo saara anigoo maxamed cali cilmi hasan intan dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid lamin waxaa idinka tagaya sidaa iyo nabadgelyo
ibadagalaytida xabiskama reebo xasuusta eebo bal xasuusta eebo Mas nada tira pior, tira da galera